magacyo badan bay leedahay makruuh waa mid la nacay ama la karaahiyeystay isilaaxaan waxa wey ma yusaabu cala tarki walaa yucaaqabu cala ficli waa muqaabil yani markaa lilmanduub makruuhu wuxuu muqaabil u yaho ka hor jeedaa manduubka ama sunnaha xaaraantuna waxay muqaabil u tahay waajibka yani sidaas wey waxay markaa lagu tacriifinayaa oo la odhanayaa makruh waxa weeye maa alaba الshaaricu tarkahu طalaban gayra jaazimin waa wuxuu sharcigu dalbay in laga tago doonis uu marka ama dalbis uu dalbay aan go-nayn oo jaazim ahayn ee aqbali karta in la sameeyo sida salaada gudaheeda in laga yimaado iltifaat daymood markaysaga markaa yani hareeraha la jaleeco iyadoo aan qofku qiblada ka jeesanin yani iltifaatka makruuha ah ay culamadu sheegeen waa iltifaat bil marka waxa wey biraqaba waa inuu wejiga markaa qofku leexiyo wanahaa can iltifaatin kailtifaati اsaclabi yani waxa weeye daymood lamida siday dawacadu u jeesjeesato ama wax u daymootee u eegto ama u jeesjeesato si lamida inaa u jeesataan oo salaada gudaheeda laydinka reebay uu nebigu reebay sala allahu alayh wasalam dee dawacadu ilqoodha wax kama eegtee marna saasay tahdaa marna saa saas aawadeed fuqaadu markay ka hadlayaan waa kuwa yidhahdaan iltifaatka makruuha ahi waa haddii qofku aanu ka leexin laabtiisa qiblada aanu ka weecin oo sidii ay ugu beegan tahay ama ay ugu aadan tahay kolba sidaad u taqaan qiblada ay sidii ugu beegan tahay walow qoortuba ha jeesato bimacnaa waxa wey wejiga aada jeedisisa marka iltifaatkaasoo kale waxa weye waa makruuh waa karaahiyo marka karaahiyadaasi waxa wey waa isilaax laakiin nusuusta sida faraha badan le ereyga karaahiya hadday ku soo aroorto waxaa loo isticmaalaa xaaraan kullu dalika kana sayuhu cinda rabbika makruha muxaramaad fara badan baa laga soo hadla oo kabaa'ir leh oo gaalnimo leh ya xoolaha agoontoo la cuna ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay zinadu ka mid tahay oo ay ka mid tahay waxa weeye yani markaa naf xaqdarre lagu dila ay ka mid tahay markaasa maxaa la yidhi kullu dalika kana sayuhu cinda rabbika makruha ilahay agtiisa waa laga nacaya ashyaadaa lasoo sheegay intooda xun yani marka in lala yimaado waa la nacaya rabbi agtiisa aaliban saasaa loo isticmaala laakiin marmar naadira waxaa soo aroortay ereyga karaahiya sharciga iyadoo loo isticmaalayo karahatu tanziih taasina waa naadir و minhu qwluhu slى الlahu عalيه wasalam inii karihtu an adkur اllaha ila calى طhrin xadiiskaa صaxiixa ah waxaan karaahiyeystay ama nacay an adkura اllaha ila calى طhrin karaahadaasi waa karahatu tanzih culamadii ama aimadii selafka imaam axmed iyo shaafici iyo waqtiyada qaarkood ereyga akrahu intay yidhaahdaan bay waxay uga jeedi jireen xaaraan bay uga jeedi jireen saana isilaaxooda waa in la ogaadaa yani shaarixuna waxa way arrinkaa waa baraarujinaya oo waxaa ka mida waxa weeye hadallada imaam axmed uu yihi akrahu lmutcata wasalaata fi lmaqaabir waxaa ka mida hadalka imaamu shaafici uu yihi akrahu an yucadama مkلوq حatى يstkd qbrh masجida مaخاaفaةa an yuftatna bه hadalka imaam الshaafiعي uu yihi waxaan karaahiyaysanaya o nacaya in makhluuq la weyneeyo ilaa qabrigiisa laga yeesho masaajid tacdiimka ilaa halkaa la gaadhsiiyo waxaan u nacayaa baqasho aan ka baqanayo in lagu fitnoobo fitnada wuxuu ka jeedaa shirki dee shirki wuxuu uga baqayo inuu sababo karaahiyada uu karaahiyaysanaya karahatu tanzih maayo waa karahatu taxriim akraahatu taxriim saas aawadeed alcalaamatu ibnu lqayim waxa uu yihi hadalka imaamu shaafici uu yihi ninku inuu guursado ibnatahu min azina inantii waxa weeye uu sinada ku dhalay shaafici wuxuu yihi inuu guursado waa karaahiyeysanaya bimacnaa nin baa gabadh buu garciyey gabadhii baa waxay dhashay inan inantii baa korto weynaatay ilaa inan sharciya uma ahee kii biyahan lahaa ee xaaraanta gabadha ugu tegay ee biyihiisa laga abuuray inantan ma iska guursan karaa shaafici wuxuu uhi waa karaahiyeysanaya mutaakhiriintii shaaficiye karaahiyadaa waxay ula kaceen karahatu tanziih sidaas aaweedee kutubta fiqiga ee mutaakhiriinta shaaficiye waxaa mudawan ku ah inay bannaan tahay ninku inuu guursado ibnatahu min azinaa kutubta shaaficiye mutaakhiriinta saasa ku qoran alcalaamatu ibnu lqayim waxa u odhanayaa haalibu danni waxay tahay imaamu shaafici karaahada wuxuu uga jeeday karaahatu taxriim laakiin mutaakhiriintu iyagaa markaa muraadkooda qalday muraadkiisii markaa waxay qalad u fahmay oo karaahatu tanziih ku fasiray ashyaada kale aimadu ay akrahu yidhaahdeen bay la mid tahay tani ya waatuu shaaficiye dee waxaweya waatu waxaan ujeedaa zamakshari wadaadkiina odhan jiray madaahibta markaysagaa dee mid waliba waxay leedahay meel waxa weeye waxyaala lagu tashniiciyo marka shaaficiyada markuu sheegayey e waxaway masaladaasuu sheegay ya a wuxuu yihi fain yas'alu can madhabi hadday madhabtayda is-aalaan oo yidhahdaan war zamakshariyow madhabtee tahay yani lam abux bihi waaktumuhu wa kitmaanuhu liya aslamu yani ma caddaynaayo ma sheegaayo madhabtaan ahay xanafi u ahaan jiray baa lii madhabtaa tahay haddii la madhabtaan ahay haddii la weydiiyo anigu madhab sheegan maayo waa qarinayaa buuri madhabta ahay waayo inaan qariyo ii nabadgeliyo badan fain aqul fain maalikiya qultu qaluu bnani ubixu bianii ubixu lkilaaba wlkilaabu humu humu haddaan idhahdo maalikii baan ahay waxaa oha haya eyda in la qashaa buu banaynaya madhabta maalikiyadu ma qabto mogta eydu inay xaaraan tahay marka haddaan idhahdo maalikii baan ahay eyda in la qashaa buu banaynayaa bay marka u odhanayaan de waa arrin markaa shaniica wain xanafiyan qultu biannani wain xanafiyan qultu qaaluu bianani wain xanafiyan qultu qaaluu biannani haddaan xanafi idhaahdo waxay odhanayaan ubixu ala ubixu ila wahuwa wahuwa asharaab almuxaram war khamrigu banay nabiidkii muskirka ahaa in la iska cadbo ayuu banaynayaabay odhanayaan marka xanafina waa ka cararaya wain shaaficiya qultu qaaluu biannani ubixu nikaaxa albinti walbintu taxrum haddaan idhahdo shaafici baan ahayna waxay odhanayaan inanta in la guursado wuxuu u jeedaa inantii zina ku dhalatay kii biyaha lahaa inuu guursado ayuu banaynaya walbintu taxrumu wain xambaliyan qultu qaaluu biannani haddaan idhahdo xambali baan ahayna waxay odhanayaan yani waxa weeye waxay odhanayaan ha bakiidun mujasimun xuluuliyun mushabihu mujasimkaa dambeya soma ha bakiidun mushabihun xuluuliyun mujasimu miimiya ku socotaa markaysaga qasidi hadday markaa yani idhaahdo markaa xambali baan ahayna waxay odhanayaan war waa mid la nacayo xuluuli aho yani ilaah iyo khalqigiisa dee waxa weeye anigu meesha xuluulkaa ka keenay garan maayo waxaan filayaa in afcaal ilaahay in loo sugo taas iyadaa buu markaysagaa ka tartiibinayaan waxa weeye taxulu alxawaadisu fi daati illah bay markaa yidhahdeen manay odhan xanabilo xawaadis makhluuqa ilaahay dhex degta kumay tiraabino kumay hadlin laakiin afcaashiisa in loo sugaa dee wax maxduuri kuma jiro aayaadka iyo axaadiis ba u sugeen dee wadaadku muctazili buu ahaayo madaahibtii kale markuu sheegayo masaa'il fiqiyo sheegay ya laakiin xanaabile markuu sheegayey wuxuu iyaga ku cararay masaa-ishii ictiqaadkii buu ku cararay mushabbih weeyaan bay odhanayaan mujasim marka meeshaasu ka saaray calaa kulli xaal marka taasina waxa weeye sidaas weeye qaal musanif raximah llah walmaxduur maa yusaabu calaa tarki maxduur waxaa la yidhaahdaa wixii la ajar siiyo calaa tarkii tegista laga tago qofka lagu ajar siiyo wa yucaaqabu lagu ciqaabo calaa ficlihi samaynta la samaynaayo lagu ciqaabo waxaa lagu ajar siiyaa tegista laga tegaayo hadduu uga tago imtisaalan amar qaadasho daraaddeed halkaasi waa mas'ale muhima shayga muxaramka ah qofku hadduu uga tago ilaahay dartii uga tago uu sharciga fulinaayo raacayo ajar buu ku helayaa tegistaa uu xaaraanta ka tegey hadduu laakiin imtisaal aanu uga tegin ee waxa weeye xaaraantuba niyadiisa kuma soo dhicin yani lam taktur cala baali ama fi baali qalbigiisaba kuma soo dhicin xaaraantan dembina waa ka badbaadaya ajarna ku heli maayo tegistaa uu ka tegey tegistaa uu ka tegey ajarna ku heli maayo dembina waa ka badbaadaya sheika marka waxa yani shaarixu marka uu tilmaamayey waxa u yihi falaw tarakahu linaxwi khawfin min makhluuqin aw xayaain aw riyaain aw cajzin salima min alimi arrinka uu cajziga ku daray nadar baa ku jira oo qofku hadduu marka xaaraantii doono inuu sameeyo isku day wax la yidhaahdana uu la yimaado muxaawalo dabeedna uu ka tamar dareeyo xaaraantii awoodi kari waayo caasim weeye dembi ka badbaadi maayo waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ida twaajaha almuslimaani bisayfayhima wa fii lafdin ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqatilu walmaqtulu fi nnaar qaluu hada alqatilu fama baalu lmaqtuul qala inahu kana xariiصa calى qatli صaaxibih bukhaariyo muslim baa soo wariyey riwaayo bukhaari soo wariye waxay sheegaysaa inahu araada qatla صaaxibih marka ninkaas waxa weeye isaga waa la dilay isaguna walaalkii oo muslimuu rabay inuu dilo laakiin waa awoodi kari waaye inuu dilo isku dayna waa la yimi oo waa kan seefta soo qaatay iyadoo haddana markaa cajsi arrinkii uu dhacay oo uu awoodi kari waayo isagiina dilay ayaa haddana la waa alunaar saas aawadeed ibnu taymiya majmuuc fataawaha mujalladka shan iyo soddonaad mas'ala la weydiinaya ku saabsan qofka munhazimka ah isaga la jebiyo yani isagu waxa weeye dembigii ma ka badbaadaya waa kuwa islaynayo midbaaba laga tamarooyey ya waa la jebiyey arrinka noocaasa marka taasi dhacday miyaanu waxa weeye isagu markaa dembi miyuu yeelanaya shekhulislaam ibnu taymiya waxa u hi markaysaga mar hadduu licajzin arrinkaasi u dhaco toobadkeen aanu u dhicin oo waa laga tamar badiyey isaguna sidaa sideedu rabay isagii inta laga tamarbadiya baqaha dabada loo turay de waxa weeye aasim weeyaana waa dembaabaya waayo munaajimka waxaa ka musiibo badan kan maqtuulkee la dilay haddana lama odhan dembi waa ka badbaadaya isaguna naartu gelayaa baa la yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqatil walmaqtulu fi nnaar qaluu hada alqatil fama bal maqtul garanay kani waxbuu dilay kan isaga la dilay xaalkiisu muxuu yahay oo naarta ku gelayaa iraadada uu doonaayey inuu walaalkii dilo muslimka ah ayuu naarta ku gelaya inahu araada qatla saaxibi marka cala kulli xaal cajzigaas nadar baa ku sugan adigu masala waxaa jirta haddii waxa weeye qofku aanu isku day la iman qowl iyo ficil toona casmi keliyaa jiray oraahina ma dhicin isku day ficilna ma dhicin xaaladda noocaas oo kale ah muxaramaadkii aan qalbiga ku koobnayn ee jawaarixda ka dhacaayay gaalnimona aan ahayn qofku mu'aakhad ma yaho ma loo qabanayaa mujarad alcazmi aan wax kala raacin mise loo qaban maayo waa mas'ala ay culammadu isku khilaafaan kufriga qalbigoo keliya hadduu ka niyeeyo waa ku gaaloobaya odhanhya ficil soo naabyadaan raacin dembigu hadduu qalbiga keliya wax ka dhaca yahayna yani iyadana waxa wey waa ku dambaabaya casmigiisa labadaa midnaba haddaanu ahayn jamaahiirtu waxay leeyihiin ilaaba ilaa waa in marka waxay xun raacaan casmiga isku day lafdo xarako yani markaa dhaqaaq gacan fidin caddin markaa dhaqaafi wuxun waa inay markaa yani raacaan masaladaas waxa wey waa jiraa khilaafkeedu bacdu ahlicilmina siaasay yidhahdeen waana sida shaaficina laga soo raray jamaahirta culamaduna ku tageen inaanu mujarad alcazmi aanu ku markaa dambaabaynin haddii aan wax kala raacin labada aynu soo sheegnay in aanu ahayn waxay daliishanayaan xadiidka muslim in allaha tajaawaza liummati cama xadaat bihi anfusuha ma lam tatakalam bihi aw tacmal anfusuhaa iyo anfusahaa labadaba waa loo dabdiyey in nafaha faacil laga dhigiyo in mafcuul laga dhigo maxaa lagu qayday ilaahay ummadayda wuxuu uga yani iga dhaafay waxay nafaheedu ugu sheekayso ama iyadu ummaddu waxay nafaheeda ugu sheekayso ayuu ka dhaafay ilaa goorma maa lam tacdim lama odhane waxaa la yidhi maa lam tatakalam bihi aw tacmal labada arrimid intayna dhicin intaynay ama ku tiraadin oo ku hadlin ama camal iyo xarake aynay la iman laakiin camal iyo xarake hadday la yimaadaan biduuni khilaaf shayga xaaraanta ahaa waa goostay eray buu dabeedna yidhi waxa weeye waa ku dambaabaya eray xaaraantii ku saabsan waa ku hadla ama xarake iyo dhaqaaq buu isku dayey dabeedna waa u suuro geli weydo waa ka caadisay wuxuu isibisinayso dabeed markuu casmiyey xaggiibuu u dhaqaaqay markaisaga isagoo doondoonaya markaisaga meeluu ka sinaysto aasin buu yaho waa dambaabaya aya casmi waa soo dhaafay khawaatir keliya ma qaala musanif raximah llah walmaxduuru ma yusaabu cala tarki maxduur waxaa la yidhahdaa wixii la qofka lagu atarsiiyo tegistu ka tago wa yucaaqabu lagu ciqaabaayo qofka calaa ficlihi samayntuu samaynaayo lagu ciqaabay marka haddaanu imtisaal hadduu uga tago ayaa lagu sawaab siinaya imtisaalan in lagu dara waa lagama maarmaan maa yusaabu calaa tarkihi imtisaalan niyadaas markuu waxawey ku uga tago niyadaa markuu uga tago niyo imtisaalah markaasuu ajar ku yimaya wa yucaaqabu waxaa la ciqaabaya calaa ficlihi samayntuu sameeyana waa lagu ciqaabaya wlmakruuhu ka la nacay ama la karaahiyeysana ma yusaabu waa ka la ajar siiyo calaa tarkihi tegista laga tago qofka lagu ajar siiyo oo uga tago waxa weye imtisaalan walaa yucaaqabu aan la ciqaabayn calaa ficlihi samayntuu sameeyana aan lagu ciqaabaynin waktigaada halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayiaati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعض الأحكام الوضعية قال المصنف رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والصحيح صحيح ما يتعلق به ووحو لحريره النفوذ فلتان أفلا وحو لحريروي ويعتد به لنصر صده أي وحا هذا صحيح nusaha qaar waxay horumarinayaan yuctadu qaarna waxay horumarinayaan yatacallaqu waalbaطilu baطilku maa laa yatacallaqu bihi nufuudu waa waxaanu ku tacalluqin aanu la xidhiidhin annufuudu fulitaan uu fulaya walaa yuctadu bihi aan la tirsanaynin kaasaa waxaa la yidhahdaa bail waxaynu soo aragnay axkaam asharciya alaxkaamu asharciyatu atakliifiya axkaamta sharciga ee takliifiga ah oo shan ka koobnayd waajib iyo manduub iyo mubaax iyo muxaram iyo makruuh taasi waxay ahayd axkaamta sharciga ee takliifiga ah axkaamta sharciga ee wadciga ah wadci waxaa loo yidhi waa wuxuu markaa sharcigu u dhigay calaamaad lisixa aw lilfasaad aw lilwujuub calaamaad wuxuu u dhigay baa la yidhaahdaa axkaamta takliifiga ah uu u dhigay calaamaad asixitaanka ay asaxayaan ay saxiix noqonayaan ama ay faasid noqonayaan ama waajibitaanka ay waajibayaan calaamaad u dhigay ama adamka la waayayo u calaamaad u dhigay ayaa waxaa la yidhaahdaa axkaam wadciya dad baa dhigaya loogama jeedo shaarica dhigay baa looga jeeda marka dhigitaanka uu u dhigay ee uga yeelay calaamaad axkaamtii takliifiga ahayd ayaa loogu magacaabay axkaam wadciya wadacahu shaaric shuruuddaa soo gelaysa asbaabtaa soo gelaysa mawaanicdaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa sixada waxaa soo gelaysa fasaadka waxaa soo gelaya butlaanka adaaga qadaaga icaadada ashyaadaas oo dhan baa soo gelaysa laakiin umuuraha ma wada saxaayo ama ma wada sheegaayo sheikho wax ka mida ayuu sheegaya wuxuu usoo hormariyey sixada iyo butlaanka shaygu inuu saxiix yahay iyo inuu baatil yahay macnaha looga jeedaa maxay tahay sixada iyo butlaanka cibaadaadka iyo mucaamalaadka mid walba waa lagu sifeeyaa waxaa la odhan karaa waa cibaadatun saxiixa waa salaatun saxiixa way asaxdaa la odhan karaa salaadu baycu waa asaxaa la odhan karaa waana buray baa la odhan karaa yani batalat asalaa salaaddu waa burtay baa la odhan karaa marka waxa weeye butlaanka iyo sixada yani cibaadaadka iyo mucaamalaadka labadaba waa lagu sifeeyaa marka sixa maxaa la yidhaahdaa sixada xagga luqada u caafimaad qabka asaxiixu luqatan assaliimu min almarad saxiixu luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa ka ka nabad qaba ama ka faya qaba xanuun ayaa waxaa la yidhahdaa waa saxiix hebel waa caafimaad qabaa weyi walaylin yaqulu lmar'u min dulumaatihi sawaء صaxiixaat اlcuyuuni wa cuuruha walaylin ay waruba laylin habeen badana habeenkaasoo yaqulu lmar'u qofkuu odhanaayo min dulumaatihi ay min ajli dulumaatihi mugdiyaalkiisa daraaddeed buu wuxuu odhanayaa sawaءn waa isku mid صaxiixaat اlcuyuuni indhaha kuwa fayada qaba ee caafimaadka qaba iyo wacuuruhaa kuwa cawaran acwar cuur baa lagu jamciya indhaha kuwa cawaran iyo kuwa caafimaadka qabaa xagga arag la-aanta madowga daraaddeed isku mid bay yihiinoo yani markaa midna waxba arki mayso kuwii indhaha qabay xataa qudhoodu waxba arki maayaan marka saxiix waxaa loo jeeda asaliim min almarad waa macno lugawiya isilaax maxaa la yidhahdaa saxiix wa isilaaxan maa yatacallaqu bihi nufuud wayuctadu bihi cibaadatan kaana aw caqda sida heshiiska lagu yahay culammadu ay ku heshiiyeen saxiix waxaa la yidhaahdaa waa waxa fulitaan uu ku tacalluqo oo la odhan karo waa fulay wayuctadu bihi la xisaabsanayo oo la tirsanaayo cibaadatan kaana am caqda waxaa isku mid a ahaaya cibaado shaygaa sixada lagu sifaynaya ama ahaaya caqdi mucaamalo ahaaya farqi ma kala leh waayo cibaadadii marka la tirsanaya waxa weeye waa marka qofka markaa dumadiisii ay waajibnimadii ka ridayso oo qadaagii ka dhacaayo oo dimadiisii beri ku noqonaysa takliifkii saaraa ay kaga beri noqonaysaa waxaa la odhanayaa cibaadadaasi waa saxiixa marka waa la tirsaday duurkii maxaad u tukan weyday waa tukaday yani salaad saxiixa hadduu tukaday buu tirsanayaa salaaddiisu haddayna saxiix ahayn dee waa salaad la-aan lama tirsanayo dee salaad la-aan bay xisaabsan tahay irjic fasalli fainaka lam tusalli maxaa loo yidhi orodoo noqo oo tuko maa tukani bimacnaa taa tukatay tirsiis ma aha saxiixa inay ahayn waa baatila lama tirsanayo markaa marka la tirsanaya waa maxay waa markay asaxdo marka ay asaxdana qofka dimadiisi beri bay ku noqonaysaa takliifkiina waa ka dhacayaa oo waxa uu noqonayaa yani midaan markaa looga baahnayn bimacnaa aynay saarayn cibaadada inuu qalleeyo dib u tukan lagu odhan maayo xagga mucaamalaadka lafteeda waxaa mucaamaladii ama caqdigii la tirsan karaa hadduu saxiix yahay haddaanu saxiix ahayn lama tirsanayo waayo caqdiba ma dhicin waxbaa la kala iibsaday iibku haddaanu asixin lama tirsanayo fulitaanna kama dhacayo kuma xasilayo fulitaanka waxaa looga jeedaa taratubu asari alcaqdi taratubu alasari almaqsuudi min alcaqdi cala alcaqdi raadkii caqdiga looga dan lahaa inuu caqdiga ka dhasho ayaa looga jeedaa marka wax la iibsanayo maxaa looga gol leeyahay waxaa looga jeedaa yani xillu tasaruf in lagu tasarufaa inay xalaal noqoto marka iibkii haddaynay ka dhalanaynin tasarufkii inuu xalaal noqdoo bannaanaado wuxuu noqonayaa caqdi aan la tirsanayn marka baycaasi ma asixin guurka maxaa looga dan leeyahay xillu listimtaac ku raaxaysigu inuu xalaal noqdo haddii waxa weeye guurkaasi aanu xalaalaynaynin yani markaa istimtaacii aanu xalaalaynaynin wuxuu noqonayaa midaan la xisaabsanayn oo la tirsanaynin marka dee batil buu noqonaya saxi noqon maayo ijaarada marka wax la kiraysanayo maxaa looga jeedaa gurigan iga kiree waxaa looga jeedaa xillu lmanfaca inaad guriga ku intifaaci kartaa inay xalaal ku noqoto ila manfacadaad iibsanaysaa kiradii haddii waxa weeye manfacadii aanu kuu xalaal noqonaynin dee waxaa la odhanayaa caqdigaasi saxiix maaha marka culamada qaar waxay ka cabiraan yani waxa weeye ma yatacalaqu bihi nufud wa yuctadu bihi bacdi kale waxay ka cabiraan xagga mucaamalaadka marka looga jeedo sixada waxaa la yidhahdaa taratub asari maqsudi cala alcaqdi taratub alasari almaqsuudi min alcaqdi cala alcaqdi raadkii looga dan lahaa inuu ka dhasho caqdiga ama mucaamalada inuu caqdiga ka dhasho waa isla guryo geyno waa isku macno bailna maxaa la yidhaahdaa bail waxaa la yidhahdaa waa taallidkeeda oo waxaan labadaa midnaba ku tacalluqin nufuudna kuma tacalluqo oo shay baili furi maayo yacni raadkii caqdiga looga dan lahaa caqdiga ka dhalan mayso lamana xisaabsanayo o lama tirsanayo ama cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado bail haddii la yidhahdana saasaa loo jeeda sidaas ayaa looga jeeda culamada badankoodu waxay yidhaahdaan bail iyo fasid waa bimacnan oo haddii la yidhaahdo shaygani waa fasid iyo haddii la waa bail farqi uma dhexeeyo jamaahiirtu saasay ku tageen abu xaniifa isagu waxaa laga sheegay inuu yidhi maya labada farqa udhaxeeya oo waxaa la yidhahdaa bail wixii markaa asalkiisa iyo sifadiisa labadaba sharcigu diiday waxaa la yidhahdaa batil wixii asalkiisa sharcigu aanu xaaraantinimayna asalku xalaal yahay laakiin sifada uu leeyahay sharcigu xaaraantinimeeyeyna waxaa la yidhahdaa fasid miaal haddii la isku iibiyo khamri iyo khanziir hilib doofaar iyo khamraa la isku iibsado la isku gatay waxaa la odhanayaa baycaasi waa baatil waayo khamriguna waa xaaraan hilibka doofaarkuna waa xaaraan marka asalka iyo sifadu mid waliba sida la isugu iibiyo iyo waxa la isku iibinayaa iyo sifada la isugu iibiye mid waliba waa xaaraan idan maxaa la odhanaya waa caqdi bail ah waa caqdi bail ah haddii laakiin shayga asalkiisu xalaal yahay oo bannaan yahay laakiin sifadun xaaraan tahay oo sifada uu leeyahay la diiday xanafiyadu waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa fasid ayaa la odhanayaa bail la odhan maayo tusaale waxay yidhahdeen masalan ribada waxa la yidhaahdo laba shay oo ribowi ah oo isku jinsi ah oo isku nooc ah ayaa la isku iibiyey shardigiisu muxuu ahaa kowa inay isla ekaadaan mar labaadkana waa inay naqad labaduba ahaadaan aلطacaamu biلطacaami mila bimislin yadan biyad yacni labada shay waa inay isla eg yihiin oo ziyaado aynay kala lahayn waa inaynay wada naqad yihiin oo aynan dayn dayni soo gelin hadday kala jinsi yihiin oo ay kala duwan yihiin laakiin cillada ribada ay iskaga mid ka yihiin sida dahab iyo lacag xaaladda noocaas oo kale ah waxaa sharti ah inay noqoto iyo dembiyad faida اkhtalafat hadi اlajnaas fabiicuu kayfa shiئtum ida kana iyo dembiyad labada shay hadday waxa weeye jinsigoodu kala duwan yahay sida waxaad isku iibinaysaa yani timir iyo beriis xagga kala badnaanshiya isla ekaanshaha sidaa doontaad u iibin kartaa laakiin maxaa shardiya waa inay noqotaa iyo dembiyad wax dayno ama amaahi waa inaynay soo gelin laba shay oo isku jinsiyaa la isku iibiyey timir iyo timir marka midkood baa waxa weeye ziyaado lasii raaciyey dirham dheeraada mid lagu daray inta kalena waa isla eg laba timirood in la isku iibiyaa waa bannaan tahay laakiin sifada la isugu iibinayo ziyaado inay kala yeeshaan ama mid dheeraad u weheliyo taasaa waxay tahay sifada muxaram ah abu xaniifa wuxuu leeyahay taasi waa faasida batil maaha wixii asalkiisa la baneeyey laakiin sifadiisa la xaaraantinimeeyey waxaa la odhanayaa bai waxaa la odhanaya fasid baa la odhanaya waxaa la odhanaya fasid ee bail odhan maayo wixii asalkiisa iyo sifadiisa labadaba la xaaraantinimayna waxaa la odhanaya waa bail culamada jamaahiirtu waxay yidhaahdeen fasid iyo bail waa bimacnan shaaficiyada xanaabilada iyo maalikiyadu saddexda madhabood iyagu waxay ku tageen fasid iyo bail waa isku macnay yidhaahdeen haaliban bacdu lmasaa'il bay haddaba ka istisnoodaan oo ka reebaan waxay yidhahdeen masaa-ishaa waa la kala saarayaa oo farqaa loo dhexaysiinaya masaa-ishaa waxaa ka mid a annikaax walxaj guurka iyo xajka waxay yidhahdeen guurkii nooca ay madaahibtu ama culammadu isku khilaafeen sixadiisa ee raajixu ay tahay inaanu asaxaynin sida nikaaxa bilaa werig oo kale gabadha la meheriyo iyadaan weli marka aanu meherin waxaa la odhanaya nikaaxasi waa fasid baa la odhanaya batil la odhan maayo daabid waxay uga dhigeen waa inay madaahibta ama culamadu isku khilaafeen say culamadu isku waafaqsan yihiin sixala-aantiisa nikaaxa ahna waxaa la odhanaya waa bail ka nikaaxi lmuctadati maala sida gabadhii markaa aan cadad bixine ciddada ku jirtay guurka la guursado oo kale waxay odhanayaan waa bail bay odhanayaan nikaaxii bilaa weligaahana waxay odhanayaan waa fasid waa nikaax faasida tasmiyada garanaya inay farqi udhaxaysiyeen xagga axkaamta wax ma ku kala duwan tahay nikaaxa faasidka iyo nikaaxa bailki jawaabtu waa haa axkaamta kudhooda farqa udhaxeeya oo maxay ku kala duwan tahay nikaaxa marka waxa weeye bailka ah yani axkaamtii nikaaxa saxiixa waxba laga siin maayo ama nikaaxa faasidka ah isagu waxa weeye saxiixii iyo bailkiibuu udhaxeeyaa axkaamta qeybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii saxiix ahaa qeybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii bailka ah saas aawadeed nikaaxa faasidkaa sida gabadhaa bilaa weliga lagu guursaday waajib waxaa horta in la kala farqiyo oo xillu listimtaac ila nikaaxa saxiixa baa iska lehe kama dhalanayso waa qodob waa la kala farqinayaa masaaisha culamadu yidhahdaan nikaaxa waa la kala farqinayaana waxaa lagu laadiminaya weliba talaaqna inuu ku dhawaaqo qaطcan lilnizaac muranka jaris la jaraayo daraaddeed alaaqna inuu ku dhawaaqo si aan fasaad iyo mafsada uga iman baa lagu laadiminaya bay yidhahdeen ubadkii ku dhashay nasabkoodu waa sugnaanaya oo aabbahood baa loogu abtirinaya aabbahoodna waa isdhaxlaya xaggaana nikaaxii saxiixa buu ka shabaha gabadhii nikaaxa bilaa weligaa lagu guursaday wixii lagu meheriyey wuxuu noqonayaa hayru muctabar meherkii loo qabtay intaa iyo intaasaan markaa yani kugu mehersaday wax ka soo qaad ma leh musamaha la magacaabay waa dhacaya ha yeeshee hadduu asiibo uu jimaaco ama u galmoodo mahru misli bay yeelanaysaa dumarka iyadoo kaloo asaageeda ah meherka lagu meher mehersado haaliban mid lamida ayaa iyadana loo loo qadaraya oo la siinaya haddaanu asiibinna oo aanu u galmoonna meherba lama siinayo labada markaa ruux ee nikaaxa faasidkaa isku mehersaday axkaamu zawjiya yani marka isma dhaxlayaan hadduu midkood dhinto ka kale dhaxli maayo axkaamaha noocaasa ayuu markaa leeyahay marka qayb wuxuu ka shabahayaa axkaamkii yani nikaaxii saxiix aha qaybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii bailka ah marka baabka nikaaxa ku saabsan faasidka iyo bailka waa la kala farqiya daabitkiisuna waxay tahay noocay culamadu isku khilaafeen waxaa la odhanaya waa nikaax faasida noocay butlaankiisa ku ijmaaceenna waxaa la odhanaya waa bail masalada kale labaad ee ay kala farqiyeen bailka iyo faasidka waxa weeyaan waa xajka oo ruuxii muxrimka ahaa qabla taxallul awal xalaalowga koowaad ka hor hadduu galmo sameeyo camidan mutacamidan yani waxa weeye xajkaasi waa ka buraya wuxuu noqonayaa fasi waxyaalana waa ka waajibayaan waxyaalaha ka waajibaya waxaa ka mid a in waxa weeye uu qadeeyo sanadka soo socda kana inuu dhammaystiro waatimu alxaja walcumrata lilah isagoo saa sidaa la odhanayaa dhammaystir oo ha ka bixin ee waxa weeye markaa manaasigta sidii u wada maro dhammaystir mar labaadkana waxaa la odhanayaa qadee baa la odhanaya sanadka soo socda waa inaad qallaysaa taasna waa lagu odhanaya mar saddexaadka video ama kafaara waa ka waajibaysaa tawba ka waajibaysa ashyaadaa ka waajibtaa calaa kulli xaal yani nikaaxa waxaan leeyahay xajka caynkaasa qabla taxallul awal ijmaaca la yimi muxrimkii waxaa la ohanaya wuxuu noqonayaa xaji faasida xaj lmurtadi masala xajka murtadkuna wuxuu noqonayaa bail farqeena wuxuu ku kala duwananaya xagga axkaamta labadaa masala ugu muuqaal dheer jamaahiirtu masaa-ishaay kala farqiyeen faasidka iyo baatilka masaa'il kale qudhooda waa sheegeen kitaabada ka mida yani caariyada ka mida yani masaa'il kale waa sheegeen lakin labadaa masalo ama labadaa baab baa ugu muuqaal badan haddii aad tidhaahdo maxaa loo yidhi nikaaxa bilaaweliga ahi waa faasid oo batil ma aha cinda aljamaahiir iyadoo uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuha bailun fanikaaxuha bail waa xadiis saxiixa iyadoo uu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam nikaaxeedu waa bail sidoo loo yidhi markaa jamaahiirtu ay u yidhahdeen nikaaxeedu bail ma ahe waa faasid jawaabtu waxay tahay yani bailka halkaa laynoogu sheegay waa lafdi sharci ah ama tacaariiftan laynoo sheegaya waa lafdi istilaaxi ah oo culamadu ku heshiiyeen marka sidaas aawadeed calaa xasabi istilaaxyaday dhigteen culammadu marka lagu socdo ayaan markaa la odhanayn waa bail oo faasid ay u istilaaxeen ninkaa la yidhaahdo nusuusta alfaadda ku soo aroortayna istilaax markaas soo dariyayoo waa dambe yimi laguma fasiro yani lafdigii nas ku soo arooray oo ilaahay ama rasuulkiisu ku hadlay istilaax waa dambe yimi oo culamo marka ay ku heshiisaysi laguma fasiraayo lama odhanaayo ee waxa weeye siday culammadu ku heshiiyeen waagan dambe ayaa lagu fasiraya waa in lagu dadaalaa muraadka rasuulka sala allahu alayh wasalam in markaa la haleelo ama la gaadho waa in lagu dadaala marka taana jawaabteedu waa saas wey waصaxiixu صaxiixu ma yatacalaqu bihi waa wuxuu la xidhiidho annufudu furitaan wayuctadu bihi la tirsanaayo walbaطilu bailkuna ma laa yatacalaqu bihi waa waxaanu ku tacalluqin oo la xidhiidhin annufudu furitaan uu fulaya walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn o la xisaabsanayn kaasna waxaa la yidhahdaa bail yani bail luqata waxaa la yidhahdaa addaahibu dayacan wa khusraan xagga luqadana waxaa lagu yidhahdaa wixii markaysa waxa markaa lumay baa markaa la yidhahdaa ama kharibmay ayaa la yidhahdaa hadal yaroo waxa wey dariifa waxay sheegaan qiila lilximaari maa laka laa tajtaru qaala akrahu madغa bail dameer baa lagu yidhi bay yidhahdeen dameerow maxaad u calanaqsan weyde maxaad u calanaqsan weyde oo bimacnaa xoolaha kale de waxa weeye inta marka hore ay waxay cunayaan cunaan oo ay caloosha ku raseeyaan bay marka dambe marba soo ceshadaan oo haddana dib u calaaliyaan kaasa calanaqsi la yidhahda markaasu akrahu madغa bail waa loo matelay waxaan nacayaa wax baila inaan calaaliyo yani waxan wax markaa hadda hagaagsan ma aha waa wax buray oo markaa hadda aan wanaagsanayn ma cala naqsada ba la yidhi markiisa wa dameerka akrahu madqa bail bui wlfiqhu akasu min alcilmi wlfiqhu fiqhigu akasu waa ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga waalcilmu cilmiguna macrifatu lmacluumi shayga la garanaayo in la aqoonsadaa la yidhaahdaa oo loo aqoonsado calaa maa huwa bihi siduu ku sugan yahay fi lwaaqici xaqiiqadu siday tahay waaqic waxaa looga jeedaa xaqiiqada iyo dhabnimadu siday tahay marka culamada qaarna waxay isticmaalaan nafsulamar bay u isticmaalaan xaqiiqada qaarna waxay u isticmaalaan waaqic waljahlu jahligu garasho waagu tasawuru shayi shayga in loo garto weeye calaa khilaafi maa huwa bihi siduu ku sugan yahay si ka duwan in loo garto ayaa la yidhahdaa loo haleelo fil waaqici waaqica siduu ku sugan yahay ama xaqiiqadu siday tahay siduu yahay si ka duwan in loo gartaa jahli la yidhahdaa garasho waa fiqhi waxaa la yidhahdaa luqatan fahmigaa la yidhahdaa ma nafqahu kasiira mima taquulu ay ma nafhamu ma fahmaynay uga jeedaan faqiha yafqahu waa fahamka culamada qaarna waxay yidhaahdeen faham oo dhan xagga luqada lama yidhaahdee fahmu maa daqa baa la yidhaahdaa ashyaada daqiiqa ah ee bimacnaa u baahan fiiro badan taasoo waxaa la yidhaahdaa garashada la gartee la fahmo ayaa la yidhahdaa fiqhi saas aawadeed lama odhan kara bay yidhaahdeen laa yuqaalu faqihtu ana asamaa fawqana waan fiqhiyeeyo bimacnaa waan fahmay inay samadu inaga sarrayso waayo waa shay iska waadixa waxaan baragaratay mar hadday caynkaa iska tahay waxa weeye lama odhan karo faqihtu ana asamaa fawqana marka waxa uu yidhi wlfiqhu akhasu min alcilmi fiqhi iyo cilmi waxa labada khaasnimo badan fiqhi cilmina waa ka waasacsan yahay marka fiqhi kasta waa cilmi lakin cilmi kasta fiqhi ma aha saas aawadeed macnaha waa halkan uga jeedaa waxay tahay waa macnaha isilaaxiga ah yacni sida waxa weeye markaa heshiiska lagu yahay ayaa fiqhi marka uu yahay macno khaas ah yani fiqhi macnihiisa sharciga ahi waa ka guda ballaanyaya macnihiisa isilaaxiga ah iminka macnaha marka isilaaxigaa waxay yidhaahdeen waa macrifatu alaxkaam asharciya min adilatiha atafsiiliya fiqhi waxaa la yidhahdaa axkaamta sharciga in la garto oo daliiladiisa mufasalka ah ee mas'ale mas'ale ugu soo arooray laga gartoo laga aqoonsado ayaa la yidhahdaa fiqhi axkaamu sharciya inay ku qaydeen weliba waxay kusii qaydayeen axkaamta sharciga camaliga ah laakiin macnaha markaa nusuusta loogu isticmaalay taa waa ka waasacsan yahay oo fiqhi waxaa la yidhaahdaa ictiqaadan wa camalan diinta in la fahmo ayaa la yidhahdaa man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ma furuucdu fahamsiiyaabaa looga jeedaya axkaamta camaliga ah maya waa ka waasacsan tahay diintoo dhan aslan ama ictiqaadan wa camalan marka waxa weeye alfiqhu macnihiisa sharciga ahi awsacu waa ka waasacsan yahay macnihiisa isilaaxiga ah cilmina waxa uu yidhi waxaa la yidhaahdaa macrifatu lmacluumi culamada qaarkood waxay yidhahdeen cilmi lamaba tacriifin karo oo tacaariifta la tacriifinayaa waa adayg badan tahay waa casirun jiddan waa adagtahay bay yidhahdeen bacdi kale waxay yidhahdeen in la tacriifiyo loomaba baahno waa daruuri cilmi waa la yska wada garanaya marka looma baahno in la tacriifiyo bacdi kale waxay dhahan waa la xadayn karaa dabeedna taxdiidkay xadaynayeen waa isku sii khilaafeen aqaawiil kala duwan bay ku tageen shiikhu wuxuu maray waalcilmu macrifatu lmacluumi calaa ma huwa bihi fi lwaaqici cilmi waxaa la yidhahdaa shayga macluumkee la garanaayo garashadiisaa la yidhahdaa oo loo garto siduu ku sugan yahay xaqiiqa ahaan taasaa waxaa la yidhahdaa cilmi waxaa la yidhi tan lafteeda waxaa ku sugan dawr oo shay marka la tacriifinayo ama la qeexaayo wixii lagu tacriifinayey shaygaa tacriifinaysa ishtiqaaqiisa wax ka midii waa inayna tacriifka soo gudagelin haddii waxa weeye waxaad tacriifinayso ama qeexayso wax markaa laga ishtiqaaqay hadduu tacriifkii soo gudagalo dee lama fahmaayo marka macluum imka cilmaa laga ishtiqaaqay cilmi markaad rabto in lagu tacriifiyo lagu qeexo oo lagu yihi macluumo waxa la aqoonsado in la garto oo cilmina aanad garanaynin macluum ma garanaysa inaad cilmi garato cilmina ma garanaysa inaad macluum garato marka tacriifku waxba kuma faa'iideyn fakara tuula leyl yucmilu fikratahu wafasara almaa bacda aljahdi bilmaa'i baa shaacirkeedu habeenkii oo dhan buu fikirayay biyo fasir baa lagu yihi habeenkii oo dhan buu fakerayey tuula leyl markaasuu yihi biyo biyo biyo biyo dee biyo waa biyo muxuu kordhiyey intuu fakeray fakeray buu markii dambe wuxuu yidhi biyo dee waa biyo qofku haddaanu biyo garanayn waa biyo miyuu ku garanaya jawaabtu waa maya marka walcilmu macrifatu lmacluumi cilmi haddaan la garanayn macluumna lama garanayo culamada qaar waxay ku cabireen ay yidhahdeen walcilmu idraaku shayi cala maa huwa calayhi idraakan jaaziman waa tacriif fiican cilmi waxaa la yidhahda idraaku shay shay in la haleeloo la garto calaa maa huwa calayhi wuxuu ku sugan yahayna lagu garto idraakan haleelitaan yacni maskaxda lagu haleelayo oo jaaziman go-an oo qaaica aan bimacnaa taradud ku jirin iyo shaki iyo yani aanu ku jirin ee go-an idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman tacriifkaas waa fiican yahay culamada qaar baa waxay dooneen cibaaradiisa xogaa inay yaro ishkaal bixiyaan markaase waxay dhahen macluumka uma jeedo mid markaa markii horeba la garanayo waxaa looga jeedaa maa min sha'nihi an yuclama wuxuu sha'nigiisu yahay in la garto la aqoonsado garashadeedaa la yidhaahdaa cilmi oo loona garto sida uu ku sugan yahay ishkaalaad kalea lagu soo arooriyey oo waxaa la yidhi marka waxa weeye haddii cilmi macrifo lagu fasiro dee cilmigii ilaahay baa laga bixinaya cilmiga oo ilaahay macrifo laguma sifeeye cilmaa lagu sifeeya nusuusta iyadoo macrifo lagu sifaynaya ma soo aroorin wallahu bikulli shayin caliim yani cilmaa lagu sifeeya laakiin macrifo laguma sifeeyo ilaahay caarif iyo yacrifu iyo yani macrifo iyo ishtiqaaqiyadeeda markaa laguma sifeeyo marka calaa kulli xaal waxaa ka fiican sida markaa yani tacriifkaa kalea ka fiican idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman jahliga ama garashawaaga waxaa la yidhahdaa shayga in loo garto siduu yahay si khilaafsan tasawur waa maxay tasawur waa garasho lidraaku min gayri qadon tasawur wamachu tasdiiqu wadaa mushtahiru yani haleelitaan yani markaa la haleelo shaygoo la garto min gayri qadon yadaan xukum wehelin nisbe wax la yidhahdo la xukumayo ama wax kale nisbe uu la leeyahay la xukumaya iyadaynay wehelin tasawurun tasawur baa la yidhaahda tasawur waa maxay waa suuray yani shayga suuradiisii inaad garato waa tafacul min asuura haleelkaa weeyi laakiin hadduu xukum weheliyo tasdiiq baa la yidhahdaa xukumku waa maxay zayd baad garatay laakiin xaaluu weheli xaaluu ku sugan yahay maad garan zayd las ahaantiis baad garanaysaa waxaa la odhanaya waa tasawur qiyaam baad garanaysaa iyo istaag waxaa la odhanayaa qiyaam garashadiisu waa tasawur sayd in qiyaam u sugan yahay baad garatay oo nisbada qiyaam iyo zayd ka dhaxaysa inuu midkood markaa ka kale ku xukuman yahaad garatay tasdiiq baa la yidhahdaa waa iska tacaarif yani wax la yska garanaayo bay magacyo u bixiyeen qolyaha manaatiqadu qaybtan hore ee kitaabkuna tacaariftaasay isaga badan tahayoo xoogaa ma yani mantiqa iyo meelahaasay kasoo qaateen laakiin mucdi kitaabku waa dabaysaa sidana ma wada aha kitaabka jahliga culamadu waxay u qaybiyaan laba qaybood jahli basiid iyo jahli murakab jahli sahlan aqoon daro sahlan iyo aqoon daro daranoo iyadu isdul saaran jahli rasaysan jahliga basiidkii waa maxay waa cadam lidraaki aslan shayga inaad aslanba garanba jahliga basiidkaaka ku sugan haddii la weydiiyo la yidhahdo ma garanaysaa kaswatu beder goortay dhacday wuxuu leeya maya ma garanaayo callimni jazaka allahu khayran ibar ilahaya ka abaalmariye goormay dhacday waa loo sheegi waxbuu kororsan ka waxaa leeyahay jahli basiid waxba garan maayo waanu garanayaa inaanu waxba garanayn qadarkiisuu garanaya raxima allahu imra'an carafa qadra nafsi jahli murakab maxaa la yidhahdaa waa jahli jahli saaran jahli kale saaran yacni shaygii ma garanaayo mana garanaayo inaanu garanayn waa kanuu shiiku hadda inoo tacriifiye oo jahligu intuu yidhi waa tacriifinayaa bu wuxuu ku tacriifiyey jahli murakab basiidkii mee jahliga miyaa laga saari kii aan waxbaba haleelin oo shayga garanaynin eela garanba maayo tacriifkiisa marka lagu socdo jahligi waa ka baxaya isagu jaahilba maaha waana alad ya marka jahligu laba qaybood buu uqaybsamaa jahli basiid waa maxay waa cadam lidraaki aslan jahli murakab waa maxay waa idraaku shay calaa khilaafi ma huwa calayhi jahli murakabna waxaa la yidhaahdaa shayga in loo aqoonsado oo loo garto siduu yahay si aan ahayn kaasaa labada khatarsan kaa jahliga murakabka haddii loo yimaado l ma garanaysa kaswatu beder goortay dhacday nacam cala alkhabiir saqad mid ilaahay baray waad la kulantay buu kuleeyihi goormay dhacday asanat alcaashira min alhijra sanadii tobnaad ee hijriyad ayay dhacday waar ma dhicin san wanio dadka jahalada ayaa la hadli jiray dadka wax magaratada ah yaa la hadli jiray kaa waxbaba lagama dhaadhicin karo waa jahli murakab buu kusugan yahay laa yadri walaa yadri anahu laa yadri ma garanaayo mana garanaayo inaanu waxba garanayn ya jahilta wamaa tadri anaka jaahilu waman lii bian tadri bianaka laa tadri il shaacir markaa macnahaas oo kale sheegaya wuxuu hi jahilta jaahil baad noqotay wamaa tadri garan maysid anaka jaahilun inaad jaahil tahay waman lii bian tadri bianaka laa alla yaa ii kaa garansiiya inaad waxba garan in wax lagu garansiiyaa waa suurowdaaye oo ma adkee marka hore yaa iiga kaa dhaadhiciya inaanan waxba garanayn haddii taa lagaa dhaadhiciyo wax waa lagu dhacsiin karaa mid kale wuxuu hi qaala ximaaru lxakiimi tawma law ansafa dahru kuntu arkabu liannanii jaahilu basiid wa saaxibii jaahilu murakabu waxaa jiray nin la odhan jiray xakiimu tawma la odhan jiray xakiim buu isku magacaabi jiray jahligiisuna waa fara badnaayo waxyaalo badan buu iskaga fatwoon jiray ya fataawa baatila oo aan markaysa markaa yani meelay ka socotiyo meelay ku socotaa toona jirin bimacnaa waxba ku dhisnayn cilmi ah ayuu ku fatwoon jiray marka qaar baa waxay mateleen dameerkiisii oo gebiyey dameer buu fuuli jiray xakiimkii tawma la odhan jiraa dameerkiisii wuxuu ku yidhi hadduu waktigu cadaalad samayn lahaa isagu ima fuuleene anaa fuuli lahaa oo waayo liannanii jaahilun basiidu wa saaxibii jaahilun murakabu anigu jaahil basiidaan ahay oo haddaan umuuraha garan waayey oo cilmi aan yeelan waayey umuuruhu siday yihiin si khilaafsan uma hayso marka jahligaygu waa basiid wa saaxibii jaahilun murakabu aniga laakiin saaxiibkay waa jaahil murakaba waa jahligiisaa jahli kale saaran yahay oo ashyaadii isagaan garanayn bu wuxuu haystaa siday ahayd si aan ahayn marka calaa kulli xaal labadaa nooc baa jahligu uqaybsamaa wlfiqhu fiqigu akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga waayo waa macrifatu alaxkaami asharciyati alcamaliya min adilatiha atafsiiliya ayaa waxaa la yidhahdaa fiqhi waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi shayga la garto bimacnaa shanigiisu yahay in la garto garashada la gartaa la yidhaahda calaa maa huwa bihi siduu ku sugan yahay loo garto fi lwaaqica xaqiiqadu siday tahay yani waaqic ahaan ama markaa yani xaqiiq ahaan siduu ku sugan yahay loo garto waljahlu jahliguna tasawuru shay shayga in loo aqoonsadaa la yidhahdaa calaa khilaafi maa huwa bihi siduu ku sugan yahay si ka duwan oo weydaarsan in loo gartaa la yidhaahdaa fil waaqici xaqiiqadu ama dhabtu siday tahay yani waaqicu siday tahay waxaa jira si ka duwan in loo aqoonsado sida khaswada bedere lagu sheegaayo inay sanada marka waxaa tobnaadee hijiriyada dhacday walcilmu daruuriyu cilmiga daruurada loo nisbeeyey maa laa yaqacu waa waxaan dhicin can nadarin yani markaa fakeraad laga fekero aan ku dhicin iyo wastidlaalin daliishan yani firfirin la firfiriyo ama la eeg eego kalcilmi sida markaysaga ogaalka alwaaqici dhacaaya biixda alxawaasi dareemayaasha mid kamida alkhamsi dareemayaashaasoo dareemayaashaasoo shan ah wa hiya asamcu waa maqalkiiyo walbasaru araggiyo washamu urtiyo walamsu taabashadiiyo wadawqu dhadhanka shanta markaa xawaasti waa kuwa aw bitawaaturi ama tawaatur lagu garto bimacnaa waxa weeye khalqi fara badan oo iska daba yimi oo been inay isku waafaqaan aynay suurtoobi karin oo caadadu mustaxiil ka dhigayso yacni dabaqaadkao dhanna wada sidaas ah ilaa waxay markaa yani muntaha sanad laga gaadho waxay ku dhammaanaysaana ay tahay mushaahado ama markaa samci arag ama maqal warka noocaasa waxaa la yidhahdaa mutawaatir baa la yidhahdaa oo inoo keeni doona akhbaarta markuu ka hadlaayo mutawaatirka tacriifkiisa inoo keeni doona wa ama alcilmu cilmiga miya almuktasabu la kasbaday ee nadar iyo istidlaal laga kasbaday fa huwa isagu maa yaqacu waa waxa dhaca ay alladii kii weeye yaqacu dhaca can nadarin yani markaa fekeraad laga fekero ama loo fiirsado ku dhaca ama ku yimaado iyo wastidlaal in daliishad la daliishado kaasaa waxaa la yidhahdaa cilmi muktasaba ama cilmi nadari ah wanadaru nadarku nadar maxaa la yidhahdaa huwa alfikru waa fakeraadda laga fekero fii xaali lmanduuri fiihi ka la eegaayo loo fiirsanaayo in laga fekero ayaa waxaa la yidhahdaa nadar oo feker maxaa la yidhahdaa laftiisa yani fekerka laftiisa waxaa la yidhahdaa xarakatu nafsi fi lmacquulaat tafakurun ama fikrun wa xarakatu nafsi fi lmaxsuusaati takhayulun bay culamadu yidhahdaan naftu inay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha macquulaadkee la caqliyeeye la fahme aan la taaban karin fakeraad baa la yidhahdaa naftu markay taa ku dhaqdhaqaaqdo laakiin waxyaalaha maxsuuskii ama la taaban karo ama la arki karo hadday naftu ku dhaqdhaqaaqdo takhayul baa la yidhahdaa takhayul yani waxa weeye waa yani khayaali in markaa waxa qofkii u tasawurayo wixii wannadaru nadarku huwa alfikru waa fakeraadda laga fekero fii xaali lmanduuri fiihi ka loo fiirsanaayo nadar hadday fii ku tacadido waxay noqotaa fakeraad bay noqotaa wlistidlaalu istidlaalna hadalkiisii horey ku jirtay istidlaalna muxuu yahay wlistidlaalu istidlaalkuna dalabu daliili daliil in la raadiyaa la yidhaahdaa daliil in la raadiyo ayaa istidlaalna la yidhahda waa alabu daliil yani siinka iyo tada waxay tilmaamayaan alab waa doonis daliil la raadiyo la doono oo daliilow maxaa tahay wadaliilu daliilkuna huwa lmurshidu waa ka kugu hanuuniya ila lmatluubi waxaad rabto kugu hanuuniya ba kaasna waxaa la yidhahdaa daliil baa la yidhahdaa waa daaliba macnuhu dhacyo waa iska tacaariif wax weyni sidaa uguma jiraan cilmiga makhluuqa waxaa loo qaybiyaa cilmi nadari iyo cilmi daruuri ah laakiin cilmiga ilaahay daruuri iyo nadari midna laguma sifeeyo cilmiga ilaahay waa daruurina lama yidhaahdo waa nadarina lama yidhaahdo meel walba afka lalama galo makhluuqa cilmigiisa waxaa loo qaybiyaa daruuri iyo nadari baa loo qaybiyaa oo daruuri maxaa la yidhahdaa waa cilmiga qofku aanu iska daafici karine badiiha ku garanayo waa badahi bimacnaa isagaan iska fekerin buu iska garanaya oo muxuu kaasi yahay waa laba nooc oo wax tawaatur lagu ogaaday waa ko shayga labaad waa wax dareemayaasha lagu haleelay war iminka habeen ma tahay haddaad tidhaahdo waa cilmi daruuri ah waayo qof kasta waa iska garanayaa inay habeen tahay sidyaanta yaryar ee laba jirka ama saddex jirkaa baa garanaya qofkaad weydiisa inuu ka yani fekero uma baahna qoraxdii halkaa taagan oo la arko oo bacadkeedi ku hayo maalin ay tahay qof waliba waa garanaya waa cilmi daruuri ah dabku ma kulul yahay haddaad tidhahdo waa cilmi daruuri ah dabku inuu kulul yahay cid waliba waa iska garanaysa wixii xawaasta lagu haleeliya dareemayaasha waa daruuri qaar baa waxay odhan jireen qolo gaalo oo sumaniye la odhan jiray ayaa waxay odhan jireen yani cilmiga daruuriga wuxuu ku kooban yaho keliya xawaasta ama dareemayaasha waxa lagu haleelo waatay yidhahdaan jahmi ibnu safaan baa qolo ka mid u timi waa qolada marka waxa weeye sumaniyadu waa dadka yidhahda itaabsi wax walba jahmi ibnu safaan oo isaga qudiisu khayrlaawo ah oo dee waxa weeye baadi iyo dalaal markaysagaa qaatay oo sunnadii ka tegey ya oo iska dayeysan bay is heleen markaasay dabeedna ku yidhaahdeen ilahad caabudayso miyaad aragtay markaasuu yihi may markaasaa miyaad taabatay markaasuu yihi may markaasaa miyaad maqashay markaasuu yihi may markaasaa miyaad dhadhamisay markaasuu yihi may markaasaa miyaad urisay markaasuu yihi may hadda in shantii xawaaska midnaba haddaanad ku haleelin yani ma isagaa jirada waaba shakiyey bay yidhahdeen jahmi ibnu safaan afartan maalmood baanu salaa tukan bay yidhahdeen afartan maalmood baanu salaa tukan nasalu llah alcaafiya afartan dabadeed bu wuxuu soo helay jawaab yar buu soo helay markaasu wuxuu ku yidhi intuu ku soo noqday war caqli ma leedahay marna waxay yidhahdaan naf ma leedahay buu ku yidhi markaasuu yidhi ha caqligaad miyaad aragtay markaasuu yihi may miyaad taabatay may miyaad urisay may miyaad dhamisay may miyaad maqashay may dee caqliba haddaa malidi markaasuu salaadiisii dib u bilaabay marka waxa weeye qoladaana waxaa muqaabil u ah ku koobaysaa yani cilmiga daruuriga dhammaantii ku koobaysaa xawaasta qolo kaleo yidhi xawaasta cilmigaba laguma ogaado xujة تhاaftu kaزujaaji tkhaluha xaqا وkul kاsin maksur ahlu bailka madaxa la isugu dhuftaa markaasa la wada bail baa tihi inta yaga la isku diro oo madaxa la isugu dhufto la idinkuna saan baa leedihin kuwana sidan bay leeyihiin maxaa ugu jawaabaysaan saasay idinku yidhaahdeen markay labadoodu ishirdiyaan baa la isku laadaa l labadiinuma bail baa kusugantih وkul kاsirin maksur waayahay calaa kulli xaal cilmiga marka waxa weeye daruuriga ah tawaaturna waa lagu ogaadaa khabar mutawaatirana waa lagu ogaadaa saas aawadee axaadiista mutawaatirka cilmi daruuriya laga qaadanaya qur-aankuna waa cala sabiil awla waayo qur-aanku waa mutawaatir qaطci ah waa fawqa kuli mutawaatir xawaastan waa lagu ogaadaya dareemayaasha cilmigaa waxa la yhaha daruuri fakeraad uma baahna waa badahi cilmi kale waxaa la yidhahdaa nabari baa la yidhahdaa waa cilmiga ku xidhan fakeraadda iyo istidlaalkiiyo in wax la daliishado waxaa la odhanaya cilmigaa nabari hilibka geelu waysada ma jebiyaa yani sidaad ku jawaabaysaba waxay u baahan tahay istidlaal inaad wax daliishato marka cilmi daruuriya ma aha waa nabari waayo waxay u baahan tahay daliil inaad saarto oo wax daliishatay u baahan tahay marka cilmigii fakeraad iyo istidlaal iyo nadar iyo u fiirsado u baahan ta'amul adilada loo fiirsado waxaa la odhanaya cilmigaa nadari waa inagii sheegnay cilmiga khaaliqa inaa nadari iyo daruuri toonna la odhanay waa cilmiga makhluuqa labadan loo qaybiya nadarku waxa weeye waa fakeraadda la fekero fekerkuna waa xarakatu nafsi fi lmacquulaat istidlaalku waa daliil in la raadiyo walcilmu cilmigu adaruuriyu daruurada loo nisbeeye maa laa yaqacu waa waxaan dhacaynin can nadarin yani markaa feker ka dhacaynin iyo wastidlaalin daliishad ee waxa weeye marka ay tahay cilmi qofku aanu iska daafici karaynin oo uu khatar iska og yahay ilaaba ilaa uga baahanayna takaluf inuu isku dayo ka sakaraad iyo daliishad iyo raadin iyo wax lamida walaysa yaصixu fi adhaani shayun ida اxtaaja الnahaaru ila daliili maskaxahaba waxba ku asixi maayaan hadday maalintu daliil u baahato maalintu hadday daliil yani u baahato waa yahay kalcilmi lwaaqici waa sida cilmiga dhacay bi ixda alxawaasi dareemayaasha mid kamida alkhamsi shanta ah yani mid kamida cilmiga ku dhacay bimacnaa ku xasilay alwaaqici bimacnaa alxaasili fi ixda alxawaasi kaasa waxaa la yidhahdaa cilmi daruuri ah wa hiya samcu shanta dareemayaal maqalka weeye walbasaru arag iyo washamu urtiya wallamsu taabashadiiyo wadawqu dhadhanka aw bitawaaturi biixdaa bay ku cadsan tahay ama waa cilmiga ku xasilay alwaaqici bimacnaa alxaasili bay la macno tahay waa cilmiga ku xasilee ku sugnaaday bitawaaturi tawaatur bimacnaa khalqi fara badan inay waxa weeye warkaa isku raaceen oo waxa weeye aan laga shakin karin yani warkooda ama caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan warkoodaasina uu ku dhammaanayo yani markaa arag ama maqal wax maxsuusa uu ku dhammaanayo dabaqaadka sanadkao dhanna wada sidaa yihiin wa ama alcilmu cilmiga miya almuktasabu la kasbadoo la deliishadaa loo jeeda waa nadariga e fa huwa maa yaqacu waa wixii dhaca can nadarin yani markaa nadar marka waa wixii ku xasila yani fakaraad iyo wastidlaalin daliishad ku xasila ku xasila wanadaru nadarku ama fakaraadu walfikru marka waa fakaraadda laga fekero fi xaali lmanduuri fiihi ka marka loo fiirsanaayo xaalkiisa fakaraadda laga fekero wey walistidlaalu daliishadkuna dalabu daliili daliil in la raadiyo weeye wadaliilu daliilkuna huwa lmurshidu waa ka kugu hanuuniya ila lmaluubi waxa la rabo waxaad rabto ka kugu hanuuniya ee kugu irshaadiya ayaa waxaa la yidhahdaa ee kutusa daliil baa la yidhahdaa wadannu maluhuna tajwiizu amrayni laba arrin in la banneeyo weeye labadaa arrinoo axaduhumaa adharu min alaakhari midkood uu ka muuqaal badan yahay yacni ka kale washaku shakiguna tajwiizu amrayni laba arrin in la banneeyo weeye labada arrinoo laa maziyata liaxadihima midkood dheeraad aanu u sugnayn cala alaakhari ka kale uu kale yahay midkood wax dheeraada ka kale aanu kalahayn halkana waxa uu tacriifinayaa daniga ama malaha dani waxaa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalaa dani nooca markaa haalibka ah waa shay laba arrin yani marka aqbali kara laakiin mid ku miisaan badan daniga haalibkaa baa dani la yidhahdaa sida haalibkaa laba arrin baa la banaynayaa waxaa leeyahay sida inay u dhacdo iyo sida inay u dhacdo labaduba waa suuragal laakiin waxay ku miisaan badan tahay oo ku muuqaal badan tahay inay sidaa tahay sidaa ay ku miisaanka badan tahay raajixa ah ayaa waxaa la yidhaahdaa dani baa la yidhaahdaa sida laga miisaanka badan yahayna waxaa la yidhahdaa wahmi baa la yidhahda ismoodsiin baa la yidhahdaa yani waxaa lagu yihi ninkii zayd la odhan jiray ma safar buu ku maqan yahay mise waa joogaa markaasaad waxaad tidhi ninkaa yani si yaqiinoo hubaala uma hubo laakiin waxaan u badinayaa ninkaasi inuu maqan yaho aanu joogin sida aad u badinayso dani baa la yidhahda sida kalena ila inay u dhacdaa waa dhici kartaaye wahmi baa layaha ismoodsiin baa la yidhahdaa waa sida daciifka ah isilaaxaan saasaa loo isticmaala waa macnaha haalibka laakiin marmar waa dhacdaa daniga yaqiinba in lagu magacaabo laakiin isilaaxaan saasaa la yidhaha haalibka shakina waxaa la yidhaha laba arrin baa labadaba la banaynaya labada arrin wax dheeraad iyo maziyaa ma kala laha ma kala door roona inay sida tahay iyo inay sida tahay yani haddii kafad la saari lahaa kefadu geesna umay iilateen laba arrinoo waxa weeye markaa timanoo aan dheeraad iyo maziye kala lahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa yani shaki baa la yidhahdaa shaki ayaa la yidhahdaa yani sidaasaa markaa haalib ahaan loo isticmaalaa laakiin fuqahadu waktiyo badan ee in waxa weeye shayga haddii ixtimaalaadba galaan inay shaki ku wada magacaabaanna waa dhacdaa taasi lafteeduna waa dhacdaa oo fuqahadu isticmaalkooda waa ku fara badantay taasina lakin calaa kuli xaal tacriifka haalibka waa sidaa u sheegay wa dannu maluhu tajwiizu amrayni laba arrin in la banneeyo weeye labada arrin oo axaduhumaa midkood adharu uu yahay mid ka muuqaal badan min alaakhari ka kale jumlada axaduhumaa adharu min alaakhari waxay sifo ka tahay yani amraynka washaku shakiguna tajwiizu amrayni laba arrin in la baneeyo weeye labada arrin oo laa maziyata liaxadihima midkood wax dheeraadi aanu usugnayn cala alaakhari ka kale uu kaleeyahay bimacnaa agtiisa kaa marka waxa weeye ka shakisan baanu agtiisa wax dheeraada ka lahayn wa cilmu usuuli fiqhe cilmiga usuul fiqigu nusaka qaarna usuul fiqi keliyay qorayaan turuquhu waa ariiqyadiisa usuul fiqhi usuul fiqigu turuquhu waa wadooyinkiisa calaa sabiili ijmaali si duuduuba wadooyinka fiqigu uu leeyahay oo si duuduuba loo ogaado wa kayfiyat listidlaali biha iyo qaabka loo daliishanaayo bihaa duruqdaa loo daliishanayo wadooyinkaa fiqiga loo daliishanayo taasaa waxaa la yidhahdaa usuul fiqi baa la yidhahdaa usuul fiqi waxa weeye waa macrifat alaxkaam alsharciyati alcamaliya min adilatiha alijmaaliya fiqiga maxaa lo odhanaya min adilatiha atafsiiliya usuul fiqina waa waxa min adilatiha alijmaaliya intaasay ku kala duwan yihiin midna ijmaaliya la odhanaya waata usuul fiqiga midna tafsiiliya la odhanaya marka waxa weeye usuul lfiqhi macrifat alaxkaam alsharciyati alcamaliyati min adilatiha alijmaaliya taasa waxaa la yidhahda usuul fiqi taasa waxaa la yidhahda usuul fiqi ba la yidhahda marka duruqyada marka uu leeyahay wadooyinka uu leeyahay fiqigu waa waxa loo daliishado markaa waxa fiqiga ayaa laga tilmaamaya ama adilaha lagu magacaabo yani qaar baa kala farqiyo waxay yidhahdaan umuuraha fiqiga loo daliishada waxay u qaybsamaan adile iyo yani amaaraat adilada maxay ka dhigayaan yani kitaabka iyo sunada amaaraadkana maxay ka dhigayaan ashyaada kale ayay ka dhigayaan lakiin tafriiqaas la kala farqinayo midna amaaraad lagu magacaabayo midna markaa adilo lagu magacaabayo dee waxa weye daliil male daliil male sheiku duruquhu siduu u cabirayna waa sidaasuu adilo uga leexday oo macnihii amaaraadkiiyo waxa inuu shamliyo inay amaaraadkiiyo waxa weeye markaa daliiladu labaduba soo gudagalaan ayuu markaa uga jeedaan atuu markaa odhanayo shaarixu wacabara almusanifu kagayrihi biqowlihi turuq lfiqhi duna qowlihi adilat lfiqhi binaan cala almashhuuri cindahum yani wuxuu sidaa markaa u yeelay xaaluu ku dhisaayo ama ku binaynaayo ama dhisiduu ku dhisaayo daraaddeed qowlka mashhuurka agtooda ka ah wa huwa atafriiqu bayna adaliili waalamaara labadaa in la kala farqiy wa aktaru usuul fiqhi laysat adilatan bal hiya amaaraatun qowlkaasay ku dhisan tahay lakiin sheiku waa radiyey oo waxa uu tilmaamay qowlkaasi inuu daciif yahay buu markaa tilmaamay aalacan doonta shaax wa cilmu usuul fiqhi cilmiga usuul fiqigu turuquhu waa wadooyinka fiqiga calaa sabiili ijmaali si duuduuba yani markaa loo ogaado yani wadooyinka markaa fiqigu leeyahay ay macrifatu turuqi lfiqhi cala sabiili ijmaal laha min baabi xadfi lmudaaf wey wadooyinkii fiqigoo loo ogaado si duuduuba weeye wa kayfiyat alistidlaali biha marka duruq bay ku cadfan tahay inta aanad mudaafka keenin kayfiyatu waa godan tahay haddaad mudaafka keento dee kay ku cadfanaydba wuu hoos dhigmayaayo mudaafu ilayhinimuu ku hoos dhigmayaa marka macrifatu turuqihi calaa sabiili lijmaali haddaad tidhahdo wa kayfiyatina waa inaad tidhahdaa ila duruqun bay ku cadfan tahay iyo in la garto kayfiyada loo daliishanayo turuqyada ariiqyada fiqiga yani iska daliisho maa waxa weeye dee qaab baa adilada loo daliishada oday baa ku yidhi ba la yidhi islaan waxa weeye dee subaga marka la shiilaayo dee waxaa lagu daraa markiisa basal baa lagu daraa markaas o hebela waa ku dare dee iskaga dar maaha dilbasar ugu dar bui dee iska daliisho maahe waa in basar loo daliishada adilada habbay leedahay in loo daliishado adilada lagaga baxo oo axkaamta looga faa'iidaysto o laga daliishado wa abwaabu usuuli fiqihi usuul fiqiga baababkiisu wuu inoo keeni doonaa insha allahu ya aqsaamu lkalaami qaybaha hadalka weeyi walamru weeyi wannahyu weeyi walcaamu weeyi walkhaasu weeyi walmujmalu weeyi walmubayinu weeyi walaahiru weeyi walmucawalu weeyi walafcaalu ficilada weya intan mid walba baab buu ku keenaya waa qaybaha hadalka weeyaan wlmru amarka weeyaan ficil in la dalbo wanahyu reebista weeyi wlcaamu yani marka eray macno guud sheegaayo weyi wlkhaasu eray macno gaar sheegaayo weyi wlmujmalu duuduub mid sheegaayo weyi wlmubayinu mid wax caddaynaayo weeyo ijmaal wuxuu ku jiro oo duuduuban buu sii caddaynaya waalaahiru yani macno raajixo miisaan badan oo daahiro muuqda weyi wlmucawalu macno markaa laga miisaan badan yahay ha yeeshee qariino lagu awilo daahirka lagaga leexiyo loo hayo weeyaan baab buu mid walba u caqiidi halkiisu kaga warramay walafcaalu ficilla weeye markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam ficiladiisiiy wuxuu sameeyey wannaasikhu mid wax nasikhiyo walmansuukhu mid la nasikho xukunkiisa la suuliyey yani weeyaan walijmaacu iswaafaq culamaduba wax isku waafaqaan weeye walakhbaaru axaadiista weeya walqiyaasu weeye walxadru yani marka xaaraantinimayn weeye walibaaxatu banayn weeye wa tartiibu ladilati adilada tartiibinteeda kala hormarinteeda weeye siday u kala marka waxawey miisaan badan tahay in loo kala horaysiiyo cinda tacaarud markay iscaaridaan adiladu iska hor yimaadaan wa sifatu lmufti ka marka waxaw fatwoonaya ee masaa-isha sharciga ka jawaabaya sifaduu leeyahay weeyaan walmustafti ka marka fatwo dalbaayo in loo jawaabo raba ole masaladan iiga jawaab isaguna sifadu leeyahay weeyaan mid waliba sifooyin buu leeyahay wa axkaamu lmujtahidiina yani kuwa markaa ijtihaadaya xukumadooda weeye xukumkay leeyihiin yani sagaal iyo toban umuurood buu sheegay weliba usuul fiqiguna intaa kuma koobna intana baababku ka hadli doonee soo socda insha allahu tacaala weeyaan xaggaa hore markuu kuu sheegay waxa weeye turuquhu cala sabiili اlijmaali wa kayfiyat اlistidlaali biha wa macrifatu xaali lmustadili bay kusii daraan shaarixuna waa tilmaamaya ka deliishanaya xaalkiis iyo sifadiisu siday tahay dee mid waliba iskama deliishan karo isagana xaalkiis iyo sifadiisu siday tahay weeyaan nusaka qaar waxay siyaadinayaan oo waraqaadka ka mid a ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين bdنka kتبta markaa ورقاadka qori maayaan لakiن qaybo kamida qoraysa marka halkaa wuxuu ku زiyaadiyey وكayفية الاستدلال بha markuu yihi ومعنىa qwlina hadalkayaga macnihiisu aanu nidhi kayفiyaة الاستدلال bha aanu nidhi waa maqulkii macnihiisu hee tartiibu ladilati adilada daliilada kale horumarinteeda weeye loo tartiibinayo oo loo habaynayo fi taqdiimi horumarintiiyo wataakhiri dibdhigistiiya wamaa yatbacu dalika taa waxa raacayo min axkaami lmujtahidiina kuwa ijtihaadaya xukmadooda ka mid a waa xaalulmustadiligii bu halkaana gudageliyey marka wuxuu tilmaamay kayfiyat listidlaal waxaa loo jeedaa adilada sida loo kala hormarinayo cinda tacaarud iyo xaaladda awsaafta ay leeyihiin yani cidda daliishanaysa adilada ama axkaamta mujtahidiintu siday tahay alkalaamu halkaa ha ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka asturi